Haweenka ku jira Golaha Wakiilada Jubbaland ayaa doortay hoggaan ka shaqayn doona horumarinta haweenka Jubbaland iyo u doodidda xuquuqda haweenka sida qoondada haweenka, caafimaadka, waxbarashada, iyo arrimaha kale ee haweenku hormuudka u leh. Xubnaha la doortay ayaa kala ah Gudoomiyaha Guddiga Horumarinta Haweenka Jubbaland, Gudoomiye Ku-xigeenka Guddiga, Xoghayaha Guddiga, iyo Qasriga Guddigaasi. Munaasabadda doorashada oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa goobjoog ahaa Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Jubbaland, Wasiirka Wasaaradda Haweenka Jubbaland, Ururka Haweenka, Dhallinyarada iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn, Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay doorashada iyo sida ay u dhacday.
waxaan aada ugu faraxsanahay doorashadii gabdhaha baarlamaanka ee ka dhacday maanta halkan oo u dhacday sida quruxda badan leh ayna ka soo qayb galeen dhammaan xildhibaanada ee golaha wakiilada dowladda jubbaland ee ururada bulshada dhallinyarada saxaafadda ee dhammaan ay ka soo qayb galeen sida quruxda leh ee ay u dhacday ee mar labaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waa idinku hambalyaynayaa gabadha loo doortay guddoomiyaha walaasheen shukri careed iyo gabadha yar da-da yar iyadana loo doortay guddoomiye ku-xigeenka foos cali cabdiraxmaan khadiijo oo ay u doorteen insha allahu cokeen iyo walaashay sahro oo iidan loo doortay qasnaji inay u ahaato ururka marka dhammaantiin waa idin hambalyaynayaa farxad weynna waa noo tahay runtii maanta aniga waa ii tahay in uu qabsoomo doorashadan maanta oo in badan soo jiitintay isbebedel badan uu ku yimid in maanta ay dhacdo oo aan goobjoog ka ahaado annaga farxad baa ii tahay adinkan waxaan idin leeyahay hambalyo dhanka kale xildhibaan shukur xareed oo loo doortay guddoomiyaha guddiga ah ayaa u mahad celisay dadkii doortay islamarkaana codkooda siiyey waxaa u mahad celinayaa bulshadii meesha isugu imaatay si nin walba teetalkuu doona ha ku fadhiyo iyo gabdhihii codka isiiyey aadaa ugu mahad celinayaa waxaan ka shaqaynayaa insha allah hadduu idmo allah subxaana wa tacaala waxaan ka shaqaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba arrimaha gabdhaha wixii dumara inaan ama caruur ama gabadh maadaama maanta codka ay ani gabdha isiiyeen waxaan ka shaqaynayaa insha allah si aan gabdhaha reer jubbaland aan u midayn lahayn waxu wada qabsan lahayn wixii xuquuqa inaga maqanna saan wada jir ugu raadsan lahayn ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland marwo cadar ismaaciil cabdulaahi juraate oo munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay in guddiga la doortay uu qareemi doono haweenka ku nool deegaanada jubbaland horta kokiska wuxuu ahaa in mar hore la sameeyo ayay ahayd haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka annaga dowrkii aan ku lahayn kokis in la sameeyo mar horaan diyaarinay laba sano ka hor ayaana usoo diyaarinay baarlamaanka dhammaan way ogyihiin xibnaha baarlamaanka iyo xoghaynta kabacdi waxaa galay gaabis kale inay maanta la doorto ayaa ahayd inay waktigan hadda uu dhaco ayaa nasiibka ahayd laakiin kokiska faa-iidooyinka uu leeyahay ama haweenka jubbaland uu leeyahay wuu ballaaran yahay kokiska waxaa loo loo sameeyaa waa inay haweenka u qareemaan waa qareemidda haweenka jubbaland ayuu kokiska ka shaqeeyaa hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay golaha baarlamaanka hadday tahay golaha wasiirada hadday tahay ganacsiga iyo beeralayda iyo xoolo dhaqatada iyo dhammaan meel kasta oo haweenka ay ku leeyihiin xaquuq waxa u taagan oo ka hadlaya ama soo saaraya waa gabdhaha kokiska waxa idiin taalan shaqo ballaaran